Qoysaskan oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana deegaanadoodii ugu soo hayaamay abaarihii ku dhufatay ayaan helin adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka kuwaas oo hadda aysan awoodin inay iska bixiyaan. Marka laga soo tago in qoysaskan aysan haysan adeegyada aasaasiga ah, waxaa xilligan haysa duruufo dhanka nolosha ah sida cunno la'aan, biyo la'aan iyo musqul la'aan. Guddoomiyaha Kaamka Haragey ee xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne, Axmed Xasan Saney ayaa raadiyo Beerula uga warramay duruufaha haysta qoysaskan.
Runtii Kaamka Haragey haddii aan ka warbixiyo, waxa uu ku yaallaa xaafadda Howlwadaag, laanta heegan, xaafadda Bacaadaha ayuu ku yaallaa. Waa kaam run ahaantii ay degan yihiin wax ka badan boqol iyo konton qoys. Run ahaantii kaamka dadka degan waxa ay ka kooban yihiin dad barakacayal ah oo baadiyaha ka yimid oo xoolo ay ka soo raraysay abaartii, sidoo kale dad magaalada dhexdeeda isaga bixin waayay kiradii ama wixii ay u baahnaayeen ee guryaha laga rabay. Marka runtii dadka noocaas isugu jiraan. Runtii kaamka waxaa soo gaaray burbur ayaa soo gaaray, kaasoo kasoo gaaray fatahaadii ku dhufatay magaalada Beledweyne. Runtii musqulaha kaamka awal ma uusan lahayn wax ku filan oo musqulo ah. Kaamka waxyaabaha hadda uu u baahan yahay waxaa kow ka ah musqulo. Runtii aad iyo aad loogu baahan yahay qoysaskaas intaas la eg aysan haysan suuli ku filan. Waxaa kale oo ay u baahan yihiin biyo. Runtii biyo yari aad u ballaaran ayay wajahayaan qoysaskaas aad u fara badan, iyagoo hadda ku nool biyo aan ku filnayn noloshooda. Oo qoysaska la deriska ah ama tuubo yar oo aan baahidooda dabooli karin ay isticmaalaan. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka in ay kaamkan garab qabtaan dadka degan. Dadka degan waxa ay u baahan yihiin hoy fiican oo ay galaan, sidoo kale wax ay cunno ahaan u cunaan iyo biyo ku filan inay helaan ay u baahan yihiin. Runtii waxaan codsanaynaa marka in kaamkan la garab istaago. Qoysaskaas ku jirana waxa ay u baahan yihiin lagu saacido intii ay la tari karana la taro. Haddii ahaan lahayd suulidii ay isticmaali lahaayeen, haddii ay ahaan lahaayeen wixii kale oo ay noloshooda ku dabari lahaayeen oo ay isticmaali lahaayeen. Haddii ay noqoto bacyo ay kortaan, ay guriyihii saartaan, haddii ay noqon lahayd raashin ay cunaan, haddii ay noqon lahayd biyihii, haddii ay noqon lahayd suulidii, dhammaan way u baahan yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa hay'adaha wixii aad nala qaban kartaan nala qaban kartaan nala qabta insha Allah. Assalaamu calaykum.
Qoysaskan oo soo micin baday magaalada Beledweyne si ay u helaan nolol dhaantatii ay ku soo barakaceen ayaa ku hungoobay kadib markii ay waayeen cid wax ka qabata duruufaha haysta.